waa fikrad wanaagsan waxaa jira haddii aan xaaje waxaa la yidhi sidii dabaari haddaan loo feydin ma fayoobaato waa run puntland dagaal baa lagu soo qaaday dagaalkaanina dagaalada uma horeyn mana qaba inuu u dambeynayo waa dagaal soo jireena waa dagaal xaaladaha soomaaliya ka jira salka ku haya waa dagaalkii saddexaad oo guluf weyn oo colaadeeda oo puntland lagu soo qaaday dagaalkii afraad weeye intii burburkii soomaaliya uu dhacay ama waxaaban odhan karaa waa dagaalkii shanaad shantaa dagaal oo puntland lagu soo qaadayna mabaadii hadda shaati ha la qabo laakiin isla dadka soo qaadaya dagaalka waa un isla qofkii waa anoo mar jaamaca mar faaraxa mar caliya mar dhaqan diimeed baan wataa mar waxaan wataa mid maamul mar waxaan wataa mid dowladeed marka shaatiya noocaas dadka soconaya oo hadda leeyahay waa caruur oo aan arkaya dad reer puntland ama soomaalida kale ah oo buunbuuninayoo le ilmo yaryara ilmaha yaryarkaa waa run dad da-yar meesha waa ka muuqdaan laakiin dadka da-da yar macno darro meesha uma imaan hadaf bay fulinayaan siyaasad bay fulinayaan wax loo akhriyey oo ay ku duulaan ku yihiin oo wax ku doonayaan bayna meesha ku marayaan kuwaa kuwo ka yaryar oo ka da-yar hadda ka horna mar baan idaacadda ka sheegay nayntigii yaa maalin waxaa la qabtay niman maxaabiiso u s a waxaa ku jiray wiil lixiyo toban sano jira wuxuu watay warqad bacbaa ugu xidhan warqaddaas waxaa ugu jiray xilmagacaabis uu saxiixay jenaraal caydiid oo ah wiilkaasi inuu markuu boosaaso tago uu noqon doono maareeyaha agaasimaha kastanka furdada boosaaso inta ka sokaysa hadduu ku dhinta cidi danka ma lahayd isaguna wuxuu u dagaalamayey isagoo jooga gaalkacyo koonaheeda oo xamar laga keenay ama meel la mid ah inuu boosaaso maa agaasimo ka noqdo xil ka qabto kuwaan yaryarkaa laftoodu nin walbaa amiirnimadiisa meeshuu xukumi lahaa iyo dadku xukumi lahaa iyo meeshuu amiir ka noqon lahaa yaa lagu soo tashkiiliyey saasay ku socdeen dadkaa marka waxaan qabaa qofkii tiisi gasha waa dhinta iyaguna dad bay laayeen dad bay dhaawaceen dhaqaaley burburiyeen sababbay waxay u noqdeen dal dhan oo nabad ahaa iyo deegaan dhan oo nabad ahaa in khalkhal ka dhaco haddii dhibaato lala rabo dee ninka ay saaxiibkiis dileen ama walaalkii dileen ama ina adeerkii dileen wiilasha ka dhintay reer puntland kulli waa isku wada raas waa ilmo adeer kii uu ina adeerkii dilay ama walaalkii dilay baa maxbuus ahaan u soo qabtay oo keenay oo soo badbaadiyey laakiin waxaa loo soo badbaadiyey in nidaamka la mariyo waxaan dowladda marka puntland ka codsanaynaa annaga beesha caalamku nama xukunto dal xora iyo dad xoraan hadday wax qabanayaanna labaatan iyo shan kun oo qof baa waxay ka joogaan koonfur waxaana markay soo guurayeen bay ogaayeen dhaqdhaqaaqooday ogaayeen hubka lasoo bandhigay oo la qabtay hubkii amisom baa ka buuxa ama siyaasad ha ku heleen ama xoog ha ku heleen ama dayac ha ku qaateen madaxda madaxweynaha iyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo hay-adaha sharci garsoorka oo puntland waxaanu ka codsanaynaa dadkaas maxkamad ha la keeno sharciga ha la mariyo wixii ay sharciga ku mutaysaan oo aan xadgudub lahaynna ha la mariyo shacab ahaan haddaanu reer puntland nahay saasaanu ku qanacsan
waa tahay nabadan yaasiin haddii aan arrimaha dagaalka halkaas aan kasoo laabano waxaa jooga puntland gaar ahaan garowe wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake socdaalkiisa isaga iyo madaxweynuhuba waxay ku sheegeen in laga wada hadli doono arrimaha geed socodka siyaasadda soomaaliya iyo doorashada laba kun iyo lix iyo toban mowqifka puntland iyo shacabkeedana waa la ogaa oo waxaad ka mid ahayd duubabkii la kulmay michael ketin oo usoo bandhigay in puntland aysan four point five qaadanayn hadda maxaa soo celiyey arrintan bay kula tahay oo socdaalka ra-iisul wasaaruhu iyo dowladda federaalkuba ay ka doonayaan puntland
horta inta aan hadda kala soconno ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda hadda maanta dalka jirta وحسن مدحوينها كيها عمرنا ورئيس الوزراء كيها ودولة لا أقوسين هي ودولة الصومالية دولة الفدرال كواتشتا قفل يربن فلان أما الصومالي وهذا أورنا يعني ما قال قلنا الصومالي لأن لبح ذي لكن الصومالي أنت هذا كله إن حكومة حكومة دولة دون إن دولة الصومالية تاع حكومة أنا حسن مدحوينها كيها عبد الش- عمرنا كيها رئيس الوزراء ليس مديدنا وحاس هذا كتشوجه waxaa hadalka ka jooga soomaalidaa ku mahmaada labaatan jir mudug jooga ilaahay uma xilqarin ma yihiin xukuumad soomaaliya xukuumaddii ay rabtay ah ama dhibaatada soomaaliya ka jirta xalka u noqon lahayd madaxdii sidaa u fakeri lahayd oo soomaali inay samata bixiyaan diyaarka u ahayd oo xalkeeda hayeysa ma yihiin afar sana xasan la doortay cumar isagaa magacaabay cumar waa nin reer puntland markii awood qaybsiga soomaaliya la fiiriyo four point five buu hadda wax ku doonaya wuxuu leeyahay hala qaato horta annagu four point five waxaanu ku diidannaha waxbaa baanan ku qabin waa nala ku dulmo caasimaddii waxaa la yidhi waa xamar madaxweynihii waxaa la yidhi waa xamar baarlamaankii wuxuu fadhiyaa xamar safaaradihii caalamka oo dhan xamar baa la isugu geeyey soomaaliya magaceedii oo dhan xamar buu noqday odayaasha dhaqanka ee Soomaaliyeed xamar bay fadhiyaan culimada dhaqanka culimada Soomaaliyeed xamar bay fadhiyaan isboortiga Soomaaliya xamar buu fadhiyaa xamaaliga Soomaaliya xamar buu magacii Soomaaliya oo dhan xamar baa qaadatay dalka intiisa kala xuquuq bay leedahay xamarna shalay sidii naloo ku dilay oo naloo ku dhacay naloo ka barakiciyay nala kamaba dhaahin mu'minna gol laba jeer lagama wada qaniino dastuurka markii la qorayo two thousand fourkii imbigati waxaa lagu qoray caasimadda xamar ka fiirsasho inay leedahay kii ugu dambeeyo hadda xasan lagu doortayna waxaa ku qorayd in laga wada hadli doono maqaamka caasimadda iyo caasimadda lafteeda dastuurkii xasan lagu doortay oo wax loogu dhiibay oo ahaa four point five inaan lagu noqon oo ahaa amniga dalka afartaas sano in lagu sugo oo ahaa waddanku doorasho inuu u dareero lix qodob buu xasan ballan qaaday lixda qodob midna kama fulin marka four point five waxa aanu ku qabno de waxaan u arkaa caqligii ahaa ninkii inta yidhi ciddeeda ha la iga dhigo oday oo la yidhi warniyo ma istaahishada meel joogo oo isbooyey oo isxumeeyey oo la yidhi maalintii dambe nin raahi baa yimid oo caqli badan wuxuu yidhi ninkaani muxuu rabaa go-doonka la yahay saasuu wuxuu ciil qabaa xilaa la ii dhiib u yeeruy wuxuu yidhi ceesaantaas ceesaanna soo qabta dheriga reerkana la kaalaya dherigii ceesaantii buu yidhi madaxa la isu geliyey isagii baa loo yeeray wuxuu yidhi nin haddaa rabtid reerka caaqil in lagaaga dhigo ceesaantan iyo dherigaan kala badbaadi reerkuna dherigaa keliyuu qabaa hadduu ka jabo wax damba uu dabka saarta male ceesaantaasina carruur agoonay xoolo ka dhacdaa oo taran u ta cabaar buu wixii ligligay dherigu waa dhoob oo haddii waa u bixi waayo wuxuu ku fekeray ceesaanta inta biraysid goortii madaxu gudaha ugu dhaco dheriga aada madaxa ka soo bixisa wuxuu yidhi makiinadaas birha la ii keeno waa loo keenay waa birey ceesaantiibuu birey madaxu goortuu dheriga ku dhaco kasoo bixi waayana dherigiibuu jabshay boohinbuu meel la fadhiistay aflabadiisuu yaara war maxaa la booyeysaa wuxuu yidhi dadkaasoo aan ilaahay caqli iiga dhigin waxay mudan lahaayeen baan la yaabana ceesaantiina waa bireeyey dherigiina waa kala jabitiilkana hadda wuxuu usii lasii xanuunsanayaa siuu wax u badbaadiyey dadkaa caqli xumada iyo dhibaatada haysatay uu ka badbaadiyey marka waxaan u arkaa dowladda federaalku caqliga ay maanta la soo aaday puntland oo ay leedahay four point five baan rabnaa inaanu ka wada hadallo idinku qancino hadda awal baanu dherigii iyo ceesaantii dowladda xasan iyo xukuumadda cumar isugu dhiib iyo jawaari iyo baarlamaankooda waxay qabteenna aragna afartii sanana dhammaatay soomaaliyana wataas shabaab inta hadda guni iyo caar weli bixiyey iyadoo xamar shan iyo labaatan kun oo ciidamo ay ku haystaan oo caalamkao dhan taageerayo ay ku filaan la'yihiin inta naloo ka soo tallaabayoo kumanaan ciidamo ay dooyo soo fuuleen ay puntland haddeer weerareen welina aysan waxtar ka geysan marka waxaan qabaa horaa loo arkay nimanka caqligooda four point five waa dhibata nolol dambe male laakiin waxaan qabaa albaabka wadahadalka xalka soomaaliya inuusan xirayn puntlandna inuusan ka xirayn soomaalida kalena inuusan ka xirayn wixii xal soomaaliya u noqon kara waa laga wada hadli karaa laakiin four point five reer puntland iyo soomaali midna xal uma ah haddii laga fursan waayo talaan anugu ku darsanayaa aan isleeyahay iyadaa xal xal ah haddii lagaa fursan waayo four point five laga fuqi waayo fursaddaas ee xalkaasi wuxuu yidhi waxaan qabaa qodob dastuuriya in laga dhigo oo aan la bedeli karin haddii dastuurka intiis kale loo codeeyo soomaaliya four point five waa inaan waa inuu noqdaa qodob dastuuriya oo madhaafaana oo aan la bedeli karin sida midnimada soomaaliya ee qarannimada soomaaliya ay muqadis u tahay jiritaanka qodobka ee four point five waa inuu noqdaa muqadis shanta jago oo dalka ugu waaweynna four point five waa in loo qaybiyaa five kaba dhig isagana xubin buuxda ka dhig waa madaxweynaha waa ra-iisul wasaaraha waa caasimadda waa guddoomiyaha baarlamaanka waa guddoomiyaha maxkamadda sare shantaa awoodood waa in loo qaybsadaa four point four fiveka waa in loo qaybsadaa fourkana buuxi qolo walbana xal kale male doorasho iyo ilo codee iyo aynu qaybsanna iyo malehe shan warqadood baa la duubayaa shantaa warqadood baa shan qof oo shanta qaybood ka socotaa qofba mid la soo baxayaa qoladii madaxweynaha hesha lala dooran maayo madaxweynaha iyagaa keenaya ninka u liita ha keene qoladii caasimadda heshaa hawd cillo ah oo qarfaa hadday rabaan caasimadda ha geeyaan meeshay ku taliyaan caasimadda ka dhigaan bay noqonaysa ra-iisul wasaaraha qoladii u soo baxo iyagaa la imaanaya ra-iisul wasaarahu keenaya keenistaa uu keenuu soomaaliya ku xukumaya guddoomiyaha baarlamaanku waa la mid kan maxkamadda sarena waa la mid qolo walbaa qismiga ay hesho waxa ay ku heshay iyadaa maamulaysa laakiin soomaali inteeda kale ku xukumayan waana inuu qodob dastuuriya noqdaa ilaan waxa la raadinayo oo dhani waa inaan soomaaliya horumarna samayn soomaalinimona waxu wada yeelan meesha ay joogtana aysan weligeed dhaafin haddaynu rabno marka silica inaynu ku jirro bahasha waa in si fiican loo timbadaa annagu haddaanu haddaanu nahay beesha daarood madaxweynaha haddaanu helno dir iyo hawiye iyo raxanweyn iyo adaris midna nala maamuli mayo annagaa keenayna haddaanu rabno qofka ugu liita daarood baanu soo qabanayna caasimadda haddaanu helno meel hariya bielaa baanu geynaynaa soomaaliduna ma diidi karno ra-iisul wasaaruhu waa lamid qolo walbaa waxa ay heshay iyadaa soo maamulaysa soomaali inteeda kalena waa ku xukumaysaa waxaana qabaa caqliga loo socdo dadka four point five ku dhegan ay doonayaan ulajeedadoodu waa sidaas
ugu dambeyntii fariinta ugu dambaysa aad diraysad maxay tahay
fariinta aan dirayaa waxaa weeye mid waxaan leeyahay soomaali soomaali waxaan leeyahay yeynaan isu dhuhlaynin hadda yeynaan shaati isu gashan deegaamiya beelaynu nahay deegaan walba waxaa la rabaa ciidanka maanta puntland kusoo duulay kunka nin iyo siyaadada ahaa deegaamay ka yimaadeen deegaamada ay ka yimaadeenna aabbayaashooda iyo hooyooyinkoodaa jooga qofku ha aamino in malakamowdkiisa iyo ajashiisa ilaahay hayo hana ka dadaalo inuusan khaatimo xumo ku dhiman laakiin waa la idilayaa inuu qofku dayuus u noqdo oo mas-uuliyadda saaran u lumiyo waa ayaan daro waxaa leeyahay arrintaa ha laga digtoonaado odayaasha waxaan leeyahay dhaqanka ha la kaco isimada waxaan leeyahay ha la kaco dadka waxaan leeyahay ha la baraarujiyo dowladda iyo shacabba ha la wada shaqeeyo soomaaliyana waxaan leeyahay madaxda maanta joogta beledweyney hadda ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo wasiiradiisu tageen waynu arkaynaa xalay wixii ka dhacayay puntlandna waxay ku dirqiyayaan waxaa ka fiican inay xal kala keenaan hadday iyagu wax wanaajin waayaan xataa xalku wuxuu ku jiraa xukuumadduna inay iscasisho madaxweynuhu inay iscasilo soomaaliya waa jiraysaa waana jiri doontaa xal baana imaan lahaa laakiin intay wax qaban waayaan inay dadka waddadii ay wax ku qaban waayeen ku dirqiyaan haddana inay soo noqdaan ay ka shaqeeyaan waxaan qabaa soomaalina inaysan ka yeelin iyaguna ay arrintaa ka tanaasulaan waxaan u rajaynayaa soomaaliya israac iyo midnimo ixtiraam iyo derisnimo iyo ehelnimo garasho iyo xaqdhowr qof walbaa inuu qofka kale waxa uu ka mudan yahay uu garto deegaan walbaa deegaan kale waxa uu ka mudan yahay inuu garto ilaahayna waxaan ka rajaynayaa colka iyo abaarta iyo dowlad la-aanta iyo dhibaatada aynu ku jirra in ilaahayna ka saaro midnimo iyo israac baan soomaaliya u rajaynayaa